Gudoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye ayaa dhagax dhigay waddo interlock ah taasi oo laga hirgelinayo waaxda Fanoole ee degmada Kaaraan. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha degmada Kaaraan Mudane Faarax Cadaani Maxamed, odayaasha dhaqanka, agaasimayaal iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada. Guddoomiyaha degmada Kaaraan Mudane Faarax Cadaani Maxamed ayaa ka warramaya dhagax dhigga waddadan.
Isbuucadda gudihiisa ahaa ayaan sii sii waddo ka dhagax dhignay oo interlocka shaqadeeda socoto waxaana ka ballan qaadnay maalintii aan dhagax dhigaynay inaan al-shareecana aan mar dhow dhigi doono intaa kaliya ma noqon doontee waddooyin kale ayaan dhagax dhigaynaa mar dhow insha allah waxaa naga go-an maamulka degmada Kaaraan annagoo iskaashanayna iyo shacabkeena waxaa naga go-an dhagax dhig iyo xarag jar iyo in Kaaraan ay horumar gaarto ayaa naga go-an bulshadan way u diyaarsan tahay mudane guddoomiye inay horumar gaarto ee waddooyinkeedu quruxsato insha allah waxaan rajaynaynaa waddadan baahi badan ayaa loo qabaa ganacsiyo badan ayaa ka furan dadka mitiraadka ku jiro labada mitir iyo mitir ku jira inay ka baxaan waddadana ee noqoto waddo ganacsigeeda iyo isku socodkeeda oo hagaagsan inuu noqdo dadkana waxaa loo baahan inay adkaystaan insha allah annakana waxaa naga go-an inaan korjoogtay doono shirkaddana aadaan ugu mahad celinaa fooley oo wax badan ka qaadata degmada kaaraan Gudoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye ayaa ku bogaadiyey maamulka iyo shacabka degmada Kaaraan isku tashiga ay ku dhisayaan wadooyinka xaafadaha taasi oo qayb ka qaadanayso bilicda iyo horumarka degmada dhismooyinka waddada ama ha noqoto dadka waddada ku jira ama ha noqoto lacagta iyo qarashka la bixinaayo ama ha noqoto ka qayb qaadashada guud oo waddada markii la dhiso kadib bilicdeeda iyo nadaafaddeeda in la ilaaliyee xaafadda iyo dadka deggan ayaa horta kasbada maamulka inay waddooyinka qurxiyaan ayagaa u yeerta ayagaa garab istaaga maamulka marka reer fanoole waxaan rajaynayaa waddadaanu dee dabcan waa waddo hadda guddoomiyihii gobolka halkaanu degan yahay waa u jeediin dabcan waddo muhiima muuqata oo hadda haddii la dhiso maalintaasaad ogaan doonteen guryahaanu qaaliyay noqonayaan qurux kaliyahay noqonayaan bilicdoodaa soo baxaysa marka waddadu macno weyn ayay leedahay waa aragteen xaafadaha kale oo interlog u dhex maro quruxda iyo bilicda ay leeyihiin waa aragteen waddadan ayaa waxaa dhibaato badan ku qabay bulshada iyo gaadiidleyda isticmaala maadaama waddadan saa'id u burbursaneed